Kaamka Baalguri waxa uu ka mid yahay kaamamka ku yaala gudaha magaalada Jowhar waxaa ka jira dhibaatooyin dhanka nolosha ah oo ugu horeyso caafimaadka iyo nolosha kale ee aasaasiga u ah bulshada kaamka sida uu Radio Isnaa u sharxayo gudoomiyaha kaamka Sayid Cali Macow Cali asigoo codsi u diray maamulka Hirshabelle hay-adaha gargaarka bixiya in ay usoo gurmadaan bulshada ku dhibaateysan kaamkaasi ku yaala gudaha magaalada Jowhar
waa mahadsantahay urihii timacadda waa dhowahay raadiyo ismaayo waa mahadsan tihiin dadaalka aada u haysaan bulshada degan degmadan jowhar markii aan kaaga hadlo kaamka baalguri anigoo ah gudoomiyaha kaamka baalguri sida cali macow cali xaaladaha kaamka markaan warbixin kaa siiyo xaalado badanaa iska jirto sida maxaa la dhihi jiray dhanka caafimaadka xagga maxaa la dhihi jiray nolosha qotal daruuriga oo cunnadoo kale ah marka culeysyada culeysya kala dugduwanaa iska jira hadda aan lasoo koobi karin walo ay kala daran yihiin waa tahay waxaad tilmaamtayna xaaladaha dhanka nolosha ay soo wajahday dadka ku nool kaamka waa dadaalnay haddii aan nahay guddiga kaamka oo aniga ugu horeeya guddoomiye u ahay albaabadaha hay-adaha samafalayaasha ku shaqada leh dadka barakacayaasha albaabadooda waan garaacnay riboortii waa ka geynay wixii meesha ka jira ugu horeyso xagga nolosha cunnada iyo midda caafimaadka biya biya la-aan saddexdaas arina hadda annaga kaamkeena ugu muhiimsanaa ka jirto oo dhibaatooyinkaas oo aan kuu soo sheegay oo ay kamid yihiin cunnada biyo la-aanta iyo caafimaadka marka riboortyadaasi waa geynay laakiin hadda jawaab cad kama hayno hay-adaha degan degmadan jawaab waa tahay marka loo soo laabtay biyo la-aanta ma jiraan wallahi ceelasha magaaladay ka doontaan oo lacag waayo ceelasha magaalada lacagaa lagu gataa lacag ninkii haastaana markaasi biyahaasi heli karo midda kale waxaa jirta dadka qaaran lacagtaas inay haddana aan aan awoodina iyadan sidoo kale webiga meelaha ka dhowey aadaan meelaha biyaha xaafiyaha ku jiro biyihii macnaha daadihii keenya oo kaamka dushiisa ka saaran boqda ka baxda bayaxaw meelay biyaha isugu keentayaa jirto dadka qaar meeshay iskaga soo aroortaan waxyaalaha ay dharka ku dhaqdaan inta yar oo cabaanna kolba laba kun iyo saddex kun waxa ay herstaan oo jirgaanay iskaga keystaan marka saasay isu basarayaan dadka kaamka baalguri barakacayaasha ku nool riboodkii aan on mar hore aan aruurinayo aan diiwaan gelinayo todoba boqol iyo konton qoysay ahaayeen walow hadda oo sidii ka yar tahay oo dadka qaar ay guryahoodii iyo deegaanadooda isaga laabteen laakiin dad baa aan weli laabanaa joogo marka hadda markaan mar mar mar dhexdaas aan sameynay tirikoob iyo maxaa la dhihi jiray bood cusub inaan ka qaadno aan ka aruurinay waxay noogu soo aruurtay shan boqol iyo konton marka meesha waxaa ka maqan sidaan dareemaya laba boqol oo quus inay dib u noqdeenaan jeclanaha bis ilahi wallahi waxaan codsanaynaa hadduu ilaahay karaali noqdo horta dadkaasi waa dad macnaha masaakiimaha meesha iska joogo oo guryahoodii iyo beerahoodii hadba hadda danka keentay kaamka baalguri ay joogaan hay-adaha oo ku shaqada leh waxaan ka codsanaynaa dadkaas inay ilgaar usoo lahaadaan inay adeegyada aas-aasiga ay helaan oo dadka bini-aadanka ay u baahan yihiin sida caafimaadka biyaha cunnada inta ugu muhiimsan intaas waaye markii adaa waxaan leenahay kaamkaasi ilgaar ha ku arkeen jiryahan dambe macnaha ma soo gaaraan adeegaas muddo badanaanaan kala hadalnay marka insha allah waxaan leenahay dadkaas meesha degan waa yeelay u badan yihiin caruuro waa odayaal aanan wax qabsan karin habeeno garoobo way isu jiraan marka bulshada inteeda ugu liidasi waaye marka waxaan ka codsanaynaa hay-adaha degan degmadan ku shaqada leh kaamamka barakacayaasha ee ku yaala magaalada jowhar ayaa waxaa ka jira daruufo dhanka nolosha ah